bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subax khamiisa saddexda bisha novembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada aan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a maamulada puntland iyo galmudug oo midba mid ka kale ku eedeynayo dagaal shalay galinkii dambe ka dhacay magaalada gaalkacyo iyadoo labada maamul mid walba uu sheegayo inuu diyaar u yahay fulinta heshiiskii dhowaan lagu gaaray dalka imaaraadka carabta guddiga amniga ee gobolka nugaal oo shir ay ku yeesheen magaalada garoowe ka soo saaray qodobo lagu sugayo amniga magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland booliiska degmada wada jir ee gobolka banaadir oo qabtay rag hubaysan oo oday da-ah ku dilay degmadaas wada jir deedna isku dayayey inay goobtaas ay dilka ka geysteen ay ka baxsadaan guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo shir ay ku qabteen magaalada garoowe kaga hadlay halka ay marayso xulista xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uga mid noqonaya puntland qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo tolmaana ayaa kasoo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socotaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaad maqli doontaan aanse ku hormaro warkii caalamka ee daljir subeer sheekh cabdi ayaa kasoo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo subeer
mahasani tol xeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in xabiis ka badan kun qof oo soomaali ay ku xihan yihiin xabsiya ku yaalla labayo labaatan waddan oo caalamka ku yaalla axmed ayaa waxa uu xusay in maxaabiistan soomaalida aysan haysan cid u dooda islamarkaana lagu xukumo xabsiya dhadheer waxaana ka codsada madaxa dowladda federaalk soomaaliya ee bulshada soomaaliyeedba inay iska kaashadaan sidii lagu gurman lahaa maxaabiistaasi soomaaliyeed ugu dambeyn axmed cali daahir ayaa waxaa xusay in muhiimadda ay tahay in maxaabiistan ay helaan cid u dooda oo xuquuqdooda difacda maxkamad ku taalla waddankaasi iiraan ayaa waxay ku xukuntay xeraalyii hore ee waddankaasi ee iiraan boqol iyo soddon iyo shan karbaash kadib markii lagu eedeeyey musuq maasuq warbaahinta iiraan ayaana baahisay xalayto saciid murtazafi ayaa lagu helay musuq maasuq iyo lumin hantida dadweynaha waa uu xilkaya sanadii labada kun iyo labayo tobanka ilaa labada kun iyo saddex iyo tobanka horey waxa uu ka mid ahaa dad maraykanku uu kusoo rogay cunaqabatayn kadib markii la sheegay in shakhsigaasi waa xeraalyahaasi hore uu ka mid ahaa dad ku cadgudbay xuquuqda bini aadamka xeeraalyihii hore ayaa waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweyne hore ee waddankaasi iiraan maxamuud axmedinejaad kenya ayaa aada uga carotay islamarkaana sheegtay inay la yaabtay go-aankii xogayaha guud ee qaramada midoobey ban kimuun uu xilka uga qaaday taliyo ka tirsan ciidanka nabilaalinta ee qaramada midoobey ee ku sugan waddankaasi ee koonfurta suudan ban ayaa waxa uu sheegay inuu xilkaasi ka qaaday johnson odiaki kadib markii warar soo baxay ay sheegeen inay ku guuldareysadeen howlgalka qaramada midoobey ee waddankaasi ee koonfurta suudan inay ilaaliyaan shacabka bishii julaay aynu soo dhaafna dagaalkii ka dhacay kenya waa ay cambaaraysay go-aankaasi waxaanay ku tilmaamtay mid aan cadaalad ahayn sida ay baahisay laanta af ingiriisiga ee b b c da ee focuson africa shalayto laba qof ayaa ku dhintay halka dhowr kalena la waayay kadib markii bartamaha waddankaasi ee vietnam roobab ay ka da-een dad goobjoogayaala waxay u sheegeen wakaaladda wararka reuters news agency in daadadkani ay ka sara mareen laba mitir islamarkaana qeybo ka mid ah gobollada lagu magacaabo hathian iyo guampin ay ka dhaceen ku dhowaad soddon kun oo arday oo ka dhigata qeybo ka mid ah waddankaasi ayay wakaaladda wararka reuters soo warisay in amar lagu siiyey in guryahooda ay ku sugnaadaan roobkan ayaa daaya tan iyo bishii oktoobar aynu soo dhaafnay ee qeybo ka mid ah waddankaasi ee vietnam amnesty international hay-adda u dooda xuquuqda bini aadamka ayaa waxay sheegtay in xafiiskeeda ku yaalla magaalada mooska ee caasimada waddankaasi ruushka albaabada la iskugu dhuftay salayto arbacayd warbixinay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in la shaabadeeyey islamarkaana islamarkaana la xiray korontadiina laga goostay amnesty ayaa si aad ah waxay u cambaareynaysa xukuumadda waddankaasi ee ruushka tacadiyada ay geysatay ee ku aadan dhanka bini aadantinimada saraakiisha magaalada moscow waxay sheegeen waqti dambe oo xalay tahay in amnesty international ogolaanshaheedii magaalada moscow jabaan ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu ka haro howlgalka gacanka cadmeed ee uu kula dagaalamaya burcadbeelada soomaalida maraakiibtiisa ka joogta siday baahisay wakaalada wararka ee jaban ee g g jabaanka ayaa waxau ka mid ahaa wadamo fara badan oo usoo diray xeebaha ka baxsan soomaaliya si ay ula dagaalamaan burcadbadeeda halkaasi ka dilaacday jaban ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arrintaani uu soo afjarayo kadib markii uu sheegay in howlgalkii burcadbadeeda ay ku ugaarsan jireen maraakiibta oo hoos u dhacay mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee waddankaasi jaban ee ku sugan xeebaha ka baxsan soomaaliya ee la dagaalamaya burcadbadeeda ayaa wakaalada wararka ee jabaan waxay sheegtay in la geyn doono xeebaha waddankaasi ee jaban iyada oo digniin iyo cabsiba uga imaaneysa waqooyiga waddankaasi ee kuriya warkiina waa naga intaas aan dibida ku celiyo tolio qaybaha kale
aad ayuu u mahadsan yahay subeer sheekh cabdi oo warkii subaxnimo ee raadiyo daljir inala socodsiinayey kana soo jeedinayay istuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo ee u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudagale ee shalay gelinkii dambe magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay dagaal hub culus la isu adeegsaday oo dhex maray maamulada puntland iyo galmudug dagaalkaas oo la sheegay inuu khasaare nafeed geystay ayaa labada maamul waa puntland iyo galmuduge midba midka kale wuxuu ku eedeeyey inuu dagaalkaas isagu soo qaaday arrintan ayaa waxa ay timid maalin ka hor markii heshiis labada dhinac ay ku gaareen dalka isutaga imaaraadka carabta kaas oo dhigayey in xabad joojin deg deg ah la sameeyo haddaba guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan maxamed khaliif ayaa raadiyo daljir wuxuu uga warramay bal dagaalkii shalay siduu u dhacay
galabta waxaa dhacay dagaal dagaalkana iyaga soo qaaday qoladan galmudug baa soo qaaday waana istaagay hadda imise saacadood buu soconaya dagaalku adigu dagaalkaas waxaan isleeyahay adigu muddo laba saacadood laba saac meelahaas uu soconayay iyo laba saac ay barmaadaan waxay waayahay maxaa khasaaraha oo ilaa hadda aad ogtihiin dhinaciina dhinaca iyaga wax khasaaraha ma jiraan nin dhaawaca iyo waxbaa jira
waayahay hadda dagaalkii ma joogsadeen hadda dagaalka waa joogsaday ayagaana khaladka iska lahaa oo soo weeraray na soo weeraray ayaantaan oo dhanna waxaan ku jirnay inaan xabado dhicin oo xabadda la joojiyo semberi ayagaa soo wada weerarka ayagaana galabta bilaabay dagaalkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli la hadlayay in uu jiro heshiis dhex maray dawladda puntland iyo galmudug oo ka dhacay imaaraadka carabta oo hordhaca iyo baaqyo ay soo saareen qaybaha bulshada qaar ka mida oo nabad ay ku baaqayeen maxaad isleedahay marka heshiiskaasi duubi jiro waa u dhimi karaya dagaalkan galabta
haddii nab nabad la doonayay oo dagaal dagaal la furo waxaad halkaa ka garanaysaa in nabadii ayan waxba ka jirin dagaal iyo nabadna isku meel ma galaan baaqyadaas waa maqalnay dad badan oo idaacadaha ka hadlayana waa maqalnay oo soomaali ah oo nabad ku baaqayay in xabadda la joojiyo annagu awalba waa ogoleen oo waa tii hadda ka hor aan hala wada hadlo oo dadka deegaanka ha wada hadlo dhibta dhextaa la iyagaa yaqaan qofkii garlayo qofkii gar daran ayagaa yaqaan waxa laga hadlayo ayagaa yaqaan wixii waxa dhib ahoo dhacaya dadka ay ku dhacayso waa iyaga marka ayagu ha wada hadleen baan hadda ka hor soo jeedinay annagu mowqifkaasaan istaagnay intii si guud loo odhan lahaa dawlada ha wada hadleen maaha waxa weeye dadka deegaanka oo dhibtu taabanayso ha wada hadleen awalba guurtida inay wada hadashaa anagu taagnayn sidaa awgeed waxaan ahaan dad ka shaqaynaya in xabaddu ay istaagto baan ka shaqaynaynay haddana qoladaana waxay ka shaqaynaysaa semberi inay weerar soo yihiin oo weerar ay soo qaadayaan weeraradii hore kan waxba kagama bedelan kan galabta dhacay xasan maxamed khaliif guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland oo jamaal faarax aadan u warramayey dhanka kalena wasiiro ka tirsan maamulka galmudug ayaa shir ay ku qabteen magaalada gaalkacyo waxay ku beeniyeen eedayntaas loo jeediyey waxayna sheegeen in dagaalka puntland ay soo qaaday wasiirka kalluumaysiga ee maamulka galmudug ayaa arrintaas ka hadlay bismi illaahi raxmaan raxiim waxaanu caawiya halkaan isugu nimid shirkan jirayd inaannu kaga hadalno marka koowaad in aanu soo dhoweyno
go-aankii ay gaareen labada madaxweyne ee dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ay ku gaareen dalka imaaraadka carabta waxaana rabnaa inaanu caddayno annaga ka galmudug ahaan in aanu ku qanacsannahay go-aankaas aanan tixgelinayno taageeraynana intaa kabacdi iyadoo sidaas ay tahay galabtito waxaa dhacay dagaal muddo kooban socday oo ka dhacay halkan waxaanan u qaadanay dagaalkaas inuu uu sabab u ahaa heshiiskaas dad diidan in ay maaragtay soo weerareen ayagoo ka xanaaqsan go-aanka noocaas in loo gaaray in ay soo qaadeen dagaalkaas ayaanu maaragtay yaanu u qaadanay waxaan rabnaa marka in aanu ogaano inaanu xaqiijinno annaga nabad diyaar baanu u nahay dadka soomaaliyeed oo dhimanaya ama dhaawacmahayana mnooma aha macno nooma laha waxaanu rabnaa in aanu nabad ku soo wada dabaalno annaga iyo deegaanka aanu dariska nahay ee puntland sidaas darteed waxaa galmudug ku baaqaysaa in la isla garto mabdaca noocaasa oo dagaalada looga hortegahayo oo nabadda iyo maaragtay wadadeganaanshaha loogu horseedayo galabtay arrinta ka dhacda meeshaan arrin aanu annaga ku xunnahay weeye arrin loo baahnaana ma ahayn waxaanan u haysanaa in ay ka soo horjeedeen heshiiska nimanka soo qaaday dagaalkan oo ka soo horjeedeen maarata wadahadalkii labada madaxweyne aad iyo aad baa umahadsantiin wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka galmudug oo ka hadlayay shir xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo barnaamijku waa saaka iyo dunida raadiyo daljir ayaad nagala socotaan guddiga amniga ee gobolka nugaal ayaa shir ay ku qabteen magaalada tangaroowe waxay ka soo saareen qodobo lagu sugayo amniga magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland shirkaas uu gudoominayay gudoomiyaha guddiga amniga ee gobolka nugaal ahna gudoomiyaha gobolka cumar cabdulaahi faraweyne ayaa markii shirkaasi uu dhammaaday waxa uu saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda oo hadda halkaan ay ka joogto raadiyo daljir iyo raadiyo garowe shirkaanu waa shirkii caadada ahayd oo maalin kastoo arbacah guddiga nabadgelyada heer gobol oo isugu yimaado dhammaantiis waxaana looga hadlay qodobo dhowr ah qodobadaasoo ay ka mid yihiin kow qodobka afar qodob baa looga hadlay qodobka waad in amniga doorashooyinka in amniga doorashooyinka dib loogu soo celiyo guddiga nabadgelyada gobolka nugaal waad ogtihiin oo gobolkan waxaa ka dhacaysa doorashooyin ballaaran oo dadkii masiirka u matali lahaa dowladda federaalk soomaaliya baa meeshan ka dhacaya dadka ka dhacayso lagu dooranayo toddobiiyo soddon xildhibaan awalna waxaa ka dhacay koob iyo tobanka xildhibaan aqalka sare wuxuuna leeyahay guddi nabadgelyo heer gobolah baryahan habacsalaam baa soo gashayoo waxaad moodaa guddigii kore inaysan sidii loogu talagalay weli ay shaqooyinkooda u wadin in arrintaasu cidda maandaydka u lah oo mas-uuliyadda rasmiga u leh oo ah guddiga nabadgelyada gobolka nugaal in dib loogu soo celiyo shaqadoda ay gutaan dadkuna u ku noolaa ku joogo nabad doorashodaasi nabada ku dhacdo qodobka labaad oo ah in si deg dega wax looga howlgalo ciyaalada rabshooyinka wada iyo moobil furashada baryahan waagii dhoweyto howlgalkii la qaaday waa lagu cirib tiray baryahan dambana waxaa soo batay ciyaalo yaryaro oo moobilada iyo hadituu waa jiraa maadaama magaado magaalo magaalo weyn oo camiran ay tahay ilaah baa weyne in iyadana si xaafadaha qaarkood laga howlgalo oo ciidanka boolisku ay shaqadooda gutaan oo ay arrintaas soo afjaraan cabashooyin naga soo gaara shacabka markii annagu shacabka waanu ku shaqaynaa cabashadiisa qodobka saddexaad in hay-adaha baaritaanka iyo kuwa sirdoonkuwa ay gutaan shaqooyinkooda waad ogtihiin oo magaalada tan ergooyin badan baa isugu yimi gaadid badan baa soo gelaya wadooyin badan baa soo gala in waxa weeye hay-adaha baaritaanka iyo kuwa sirdoonkuwa ay shaqadooda qabsadaan oo la ogaado qof kasta magaalada imaanaya meeshuu degan yahay meeshuu ku sugan yahay waxa uu ka shaqaynayo awal shaqadu waa socoto magaaladana waa amni laakiin in la wada jibaaro xilliga doorashada oo xasaasiga ah in la fiiqo bacihii madoobaa oo beersolka ahaa oo baryaha kan maadaama gaadiid badan oo gobollada ka yimi ay soo galeen oo gobollada qaarkood aan bacda madoobe ay iskaba socoto in waxa weeye inta xilligan lagu jiro aan la ogolayn gaari bac madow ama beersolle aan la ogolayn waxaan u baaqaynaa dadweynaha reer nugaaleed iyo kuwa reer puntland oo meesha isugu yimi maadaama caasimaddii tahay qof waliba inuu u fuudeeyo ciidamada hawshooda oo gurigiisa uu ku jeexo qofkii lahaa weeye qofkii aan lahayna waa mahadsan yahay kii ka fiqoo noo haw noo fuudeeyana waa uu waa mahadsan yahay isaguna haddiise la fiiqi waayo oo wakti kooban lagu dhammayn waayo ganax baanu saari doonaa oo dadka jeebkooda iyo iyo waxay samaynayaan baanu isbari doonaa waana iska fududaanaysaa intaasay waxa weeye buuqafartaa qodob baanu kaga hadalnay m b ama fiiro gaar ah dhammaan waxaa la farayaa hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmo inay fuliyaan amaradaas halkaas waxaa ku saxan guddigii nabadgelyada anigu aan guddoominayo guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi maxamed guddoomiye ku-xigeenka koowaad qaasim gudoomiye xuseen fadlan buruur ciise guddoomiyaha degmada xasan goodir taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir taliyaha xabsiga dhexe maxamed garyare taliyaha c i d da waa qeyb dambaarista mudane cabshir koreen abshir dhammaan go-aamadaas in la fuliyo waa la isla gartay insha allahu tacaalana waa fulin doonaa haddii aan la idmo waxaan rajeynaynaa shacabka reer nugaaleed iyo reer puntlandba inay la shaqeyn doonaan ciidamada amniga iyo maamulka si ay ula shaqeyn jireen intaas weeye
guddoomiye adigoo mahadsan sida hadda aad sheegaysid baa garowe waxaa ka dhacaysa doorashadii heer maamul goboleed la dooranayey xubnaha puntland umateli doona aqalka sare iyo aqalka hoose ee golaha wakiilada ee soomaaliya dhowaanahana waxaa aada u soo baxaysa cabashada la xidhiirta in dhalinyaro hab mooriyaan ah u abaabulan ay meelo badan oo magaalada ay ka geysanayaan falal amniga lid ku ah soo lama odhan karo marka dhinacii hawsha amniga waad ka gaabiseen iyadoo hawl noocaasi socoto haddana in cabasho noocaasina ay barbar socoto
maya adduunka dhan oo magaalooyinka waaweyn hadda waxaa la yidhaahdaa markii adduunyada laga hadlayo maraykanka u xoog weyn washington gangis baa ka jira wax furta haddii uga waada waana adduunyada wadanka ugu xooga uguna ciidanka badan weeye tuug waa jiraa tuugna wuxuu yimaada maraykan xagga inoo dhigo garow aan ka hadalno aan kugu celiyo tuug waa jiraa tuugguna meel kastoo da jooga waa joogaa haddeer tuug saa'idana ma jiree waa un wax yar oo tuugaalaysiya waa la qabtaa waa la xiraa kuwana waa xiran yihiin ciidamadana waxaan kalsoonnaa inay shaqada qaban doonaan wax haddeer doorashada iyo ammaanka dadkan caqabadku maahan laakiin dee way iska dhici kartaayoo bini aadan baa meesha ku waana magaalo madaxdii puntland oo camiran weeye marka insha allahu tacaala waxa weeye ma anaan gaabina shaqadii waa wadnaa waana wadi doonaa insha allahu tacaala shidee kale ma jirto gudoomiya horey baad waxaa u sheegteen inaad u qabateen kuwan moobilada furta oo dhallinyarada ah maxkamad aad horta keenteenna ma jirin oo xukuntay marka kuwii hore aad qabateen xagee ku dambeeyeen
idinkaan laydin soo gudbinaya maxkamaddu way way xukuntay xabsiyadayna ku jiraan waana la xukumay laakiin haddaad ku gaabisaan shaqadiinni iyo aydan maxkamadaha tageen wax ka duubayn anuu idinla soo doonan mayno filashoodan waxaa laga helayaa c i d da iyo maxkamadda labadaba waa laga helaya waana xiran yihin waana xukuman yihin
qofkii mobil furta maxaa lagu xukumaa
maxkamadda sharciga maxkamaddu yaalla anuu hadda gacantaygu ma jiro guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo garoowe ka hadlayey booliiska degmada wadajir ee gobolka banaadirna waxay qabteen rag bastoolada ku hubaysan oo la sheegay inay dileen odayda ah oo masjid ka soo baxay deedna ay isku dayayeen inay goobtaas ka baxsadaan sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay guddoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax iyo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaale oo goobtii raggaas la qabtay ee la sheegay inay wax dileen lagu soo bandhigayay ka hadlay waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay in ciidamada booliiska ee howlgalkaas ku guulaystay ay abaalmarin lacageed leeyihiin waxaase hadalka ugu horumaray guddoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle mudan gudoomiye mudanayaal nimankan iyagoo fal arxan darro ah oo ay ku fuliyeen qof shacab ah oo soomaaliyeed ee oo faldil ah u geystay ayaa askar gadaal ka soo gashay soo xabadeeyeen ee askar kalena dhanka kale ka soo galeen nasiib wanaag halkan ayaa lagu dhaawacay laguna qabtay ee shaqadan runtii waxaa wada qabtay shacabka degan degmada iyo ciidamada iskaashanayo aadna uga mahad celinaynaa ee runtii waa waa waa guul la gaaray
ciidamadii guushaani soo hooyey waxaan rabaa inaan hortiinnu uga ballan qaado lacag shan kun oo doolar ah oo abaalmarin ah ayay leeyihiin haddii ilaa yidhaahdo lacagtaas waxaan ku dhiiri gelinaynaa dhallinyaradii suuro gelisay in nimankan ayaga ah gacanta ku dhigay aan suuro geliya maanta in lala xisaabtamo waxna la weyddiiyo waxaana rajaynaynaa caddaaladda waxa ay ka helaan ayay leeyihiin waxayna dileen ilowle xeefow xuseen nin la yidhaahdo waxaan uga digaynaa dhallinyarada soomaaliyeed ee la mira hibaabinaayo ee loo dhiibaayo bustooladaha ama baabuurta qaraxa loo soo dhiibaayo inay badbaadiyaan naftooda iyo nafta ehelkooda inay badbaadiyaan wiilkan dhallinyarada hadda hooyaa dhashay aabbaa dhalay daday la dhasheen quruxdaanay qabaan ee wanaaggan nasiib darro waa ka xumaa maanta inay ku dhacdo arrintaas lagula kulmo waad iyo aadan uga xunnahay waxaan leennahay dhallinyarada soomaaliyeed ha ka fojignaato yaan la mira habaabinin yaan la luggoynin ninkii uu soo dhiibay maanta bannaankau joogaa lamana yaqaanno ayaguna ma yaqaanaan sidaas darteed waa nasiib darro gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaale ayuu kaasi ahaa waxaana hadalka ugu horreeyey axmed cabdulle afrax gudoomiyaha degmada wada jir ee gobolka banaadir guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliyana shir ay ku qabteen magaalada garoowe waxay kaga hadleen halka ay marayso xulista xubnaha baarlamanka soomaaliya uga qaybgalaya deegaanada puntland waa aqalka hoose haddaba nuxurkii shirkaas waxaa warbixintan inooga diyaariyey cabdixakiin xuseen xasan guddiga doorashada dadban ee heer gobol oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan guddiga doorashada heer qaran ayaa maanta magaalada garowe waxa ay kaga dhawaaqeen inay furan tahay lana gudagalay shaqadii aqalka hoose ee baarlamanka dowladda federaalka oo dhowaan lagu wado in lagu tartamo kuraas gaaraysa labiyo toban kursi oo ka mid a soddon iyo toddobada kursi ee puntland uga mid noqon doona baarlamanka dowladda federaalka siciid jaamac qorsheel oo ka mid a guddiga doorashada dadban ee heer qaran oo goobta joogay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin ka guddi ahaan sida ay wax u socdaan ilaa hadda waxaana uu hadalkiisii ka mid ahaa sida tan anaa ku hadlay magaca guddiga doorashooyinka heer qaran ee guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran oo halkan u joognay inaanu la soconno mar walba xaaladda meesha marayso qaabka ay doorashadu u socoto ayaan maanta halkan waxaan u nimi hawlihii ugu dambeeyey oo ah sidii loo soo saari lahaa xubnihii soomaaliya u mateli lahaa xildhibaanada u mateli lahaa meeshay ka bilaaban lahayd oo ah in koob iyo kontonka qof oo ergada ahayd meelihii la rabay in maxay ahayd loogu sameeyo wixii sharci ah oo ah maxay ahayd kaararka ha noqdeen iyo ha noqdeen dejintoodii iyo amnigoodii sidii loo sugi lahaa marka iyadoo ay mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga siid oo guddoomiyu yahay muxuu ahaa guddoomiye nabadoon khaliif waxaana halkan marka aan leenahay kormeerkaanu soo samaynay iyo markaan aragnay hawsha bilowgan siday tahay waxaad moodaa hawl aad looga shaqeeyey hawl runtii dhammaystiran hawl runtii annagu haddaan guddigan ahay aan leenahay hawshaasu waa ansax waana hawl fiican daafurkeedu maantana ay ka markhaati kacayso in doorashadii soomaaliya oo lagu gaarayo in lagu soo saaro madaxdii waddanka sharci ahaan u mateli lahayd iyo waddanka mas-uuliyiinta ugu sarraysay raggii soo saari lahaa meesha ka bilaaban lahayd ay tahay marka waxaanu ku hadal badan ma ahayn waxay ahayd kormeer baan ku jirnay inaanu goobaha aragno in ergooyinkii oo joogay laftigooda aan aragno marka waxaan leenahay hawshan waa hawl aad iyo aad u fiican waana hawl runtii sidii la rabay ay buuxiyeen shuruuddoodii guddiga siid waxqabadkoodii mas-uuliyaddii saarnayd aad uga soo baxeen marka anigu ku hadlay magaca guddiga maxay ahayd fiid oo heer qaran ah inta mas-uuliyiinta ila socoto aan harahayga fadhiya anagu kormeerkan ku jirnay oo uu ka mid yahay wasiir burhaan ka mid tahay farduus iyo sahro inta waxaan leenahay waa kormeerkaygu anigu waa ku qanacnay waana soo dhoweynay waana mahadsantay gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer gobol puntland khaliif ow cali oo isna hadlay waxa uu sheegay in la guda galay shaqadii aqalka hoose wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey in sidii la rabay ay u dhacdo isagoo sheegay in ergooyinka la xarayn doono si ay wacyigelin kooban loo sii siiyo iyo kaararkii aqoonsiga erganimo
waxaan marka rabnaa halkaan inaan ka daahfuro shaqadii oo la sugayey aqalka hoose inay bilaabato inay si rasmiya u bilaabatay maantay haddii ilaahaga idmana ilaa toddobaadka soo socda macalcodayntii ay dhacayso waxaan marka u sheegaynaa ergooyinka boqolkiiba sagaashan way soo xiriyoodeen intaan ka warqabno boqolkiiba tobanka harsanna waxaan isleeyahay ilaa maanta ayay soo dhammaystirmayaan waxaan rajaynaynaa shaqadaan inay u dhacdo si hufan oo sidii loogu talagalay ah intaas baa uun nuxururku ahaa inaanu sheegno dhammaantiin waa idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad u jeclaan lahaa horta dadku hadday shaqo hayaan shaqadu khalad wuu ka yimaadaa waxaana la yidhaahdaa qof shaqa qof shaqa hayabaa wax khaldehe qof meel iska fadhiyaa wax kama khaldamaan waxa weeye khalad yar baa dhacay khaladkaas xoogaa deg dega buu ahaa annaga ergooyinku way noo yimaadaan inta badanna boqolkiiba sagaashan ergooyinka noo yimaada hadal baa daba jooga hadalkaasi si kasta ha ahaado cabashooyin baa jira cabashooyinka dadka waan qaabilnaa waan ka qabannaa waan tixgelinnaa ugu dambayntana miiskaa la soo saaraa qof walba cabashadiisa iyo wuxuu ka cabanayey arrintaas qaymayn baa lagu sameeyaa cabashada halkaa taal iyo waxaannu isu eegnaa habraac iyaga iyo nidaamka iyo xeerarka iyaga aan ku shaqaynaynay haddii ay muuqato cabasho adag amase u baahan in ama loo gudbiyo guddiyada sare ee sida guddiga fiid iyo guddiga kaleo khilaafaadka waa joojinaa ama waa gudbinaa haddaannu u aragno inay cabashadaasi tahay midaannu ku filannahay oo sharciyadeedu ay dhammaystiran tahayna waa waa waa wadnaa xubnaha kan ay guddiga khilaafaadku yidhaahdeen ha la joojiyo annagu horey baannu u gallay aad iyo aad baannu isugu taxallujinnay cabashooyinkoodii oo dhan baannu qabannay waa ka ugu dammayntiina waxaannu qaymayn ku samaynay qaababkii laga fiirinayey sida la tashigii iyo ciddii xaqu lahayd waxaan ma soo qortay iyo astaynta ciddii xaqu lahayd ma astaysay iyo arrimahaasoo dhan waan ku qanacnay sidaasaannuna ugu yeeray ergooyinka shaqadana waa la kala leeyahay oo guddiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo kala gedisan bay leeyihiin habraacyaa jira waxa weeye annagu wixii nagu adkaada maandaytka iyagu waxa weeye inaan u gudbinno guddiga sare oo hadda fadhiya oo guddiga sare markii ay iyaguna eegaan oo arrintaas hadday ku fillaadaan oo xallin karaanna way xalliyaan haddii kalena markaasay iyagu go'aan ka gaaraan hadday u gudbinayaan guddiga khilaafaadka marka arrintaasi iyadoo aan la marin oo sistamkaasi dhicin baa xoogaa waxaa lagu degdegay inay guddigu soo saaraan qoraal arrintaasna waa la xalliyey waa laisweydiiyey guddiga guddoomiyihii guddiga sare ee fiid iyo guddoomiyihii guddiga khilaafaadku arrintaa way ka wada hadleen waxaana laysla garowsaday hawshaasi inayan joojinta iyagu xaqu lahayn haddii la joojinayo doorasho socota guddiga sare ee federaalka ayaa xaq u leh iyagiina waa iyaga dhinacyaga fadhiya oo hadda wax dhibihi ma jiraan arrintaasina arrin yar oo irirabay ahayd oo dhacday waana la saxay wax dhibihi ma jirto shaqadana hadda qofku muxuu u khaldamay la dhihi mayo maxaa yeelay qofku shaquu ku jiraa qofka shaqada ku jira baa wax khaldahee sidaan hore u sheegay qof meel iska fadhiya waxba kama khaldamayaan hadalka guddiga doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo beelo badan ay cabasho ka soo yeerayso siiba sida loo xulay ergooyinka qaar cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
waxgaradka magaalada cabud waaqna waxay cambaareeyeen dil shalay ka dhacay magaaladaas cabud waaq kaas oo looga shakisan yahay inuu xiriir la leeyahay dilal hore oo ku salaysan aanooyin qabiil oo magaaladaas ka dhacay nabadoon cismaan gurxan muuse ayaa dhacdadaas iyo dareenka ay dadka ku reebtayba wuxuu uga warramay cumar laki oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada cabud waaq ninkaan hadlahaya waa waa cismaan gurxan muuse cawrinu yidhaahdo cismaan cunaayo ku magac dheer magarad haya cismaan cismaan wuxuu ka xun yahay oo kabka ka kurbaysan yahay awoodnimada haysata dowlad la-aanka haysata dilka magaalada kusoo laabalaabahayo ka bixin waayey uu hanin wada iyo malaayada dabadan lagu laynhayo wax ka beebiyahayo iyo wax qabanhayo wax ka gumahayo mina qalaadada dowladna loo waayey calanna loo waayey arrinkaas in la qabto oo dadka miyahida ka dirahayo dadkiina ay soo qabtaan ay soo qabtaan imaanka allah ka qaaday inay soo qabtaan imaan lawayaalka imaan lawayaalka dadka laynhaya in la soo qabto oo nimanka jifada allah soo qabtaan oo sharciga la keeno sidaas baan ku baaqahayaa cismaan gurxan haddaan ahay nabadoonkii nabadgelyada odaga odagii nabadgelyada aan ahay aad iyo aad baan u xumahay odayaasha kale oo aniga olamiga oo gulaha guurtuga calalkoodan waxaan ka baqayna ilaahay ka cabsadaan ilaahay ka cabsadaan naftooda u baqaan awlaadooda u baqaan meeshaan meel la ololi kara ma aha meel loo kala guuri kara ma aha meel loo kala durki kara ma aha ummaddan ilaahay baa isbaray meeshaas yarta waa waa waa waa waa far far siciisoo kale weeye waa far magaar ee saxoo kale weeye oo nibad meer uga fadhiyo weeye meel matadii iyo noolihii iyo sayirkii iyo curyaankii waa meesha daadsan amni cuyur kale ma aha abaar baa jirta waxaas waa horaagan guddi ummadda waxaas waa ka tagtay caradan nabad in lagu soo celiyo oo meesha la qabto oo dowladda loo qayliyo ciidana loo qayliyo oo loo qayliyo oo saasaan rabaa aniga waxay maduunku ay kacaan oo waxa la qabtaan rabaa waxa la qabtaan rabaa haye ee cismaan bal dilkii ugu dambeeyey ee maanta dhacay maxaa la idinkugu sheegay inuu yahay sanaa hadee mawaa mar dhow baan ka warheray waxaan ka warheray mar dhow yani maanta in in la dilay lagana dilay nin hore maalin hore la dilay yani aanadiis fikradii loo dilay saas baa xasuusnay weynenin hadda kahor la dilay laba bilood ka hor hadee asagiga ayaa ninka u dhintay saada malaynayo adana isooyayo
waayahay allah u naxariistay marxuumka maanta dhintay ka sukow inta badan waxaa dhagaha shacabka kusoo lalaabta qof ayaa la dilay waxaana loo dilay qof hore oo la dilay ayaa loogu aargudaya bal tallaabooyinkan soo lallaabanaya ama dhibaatooyinkan joogtada noqday waxgaradka deegaanka siday u arkaan maxay arrintan ka qabtaan waxaan ka unahay nin la dilay ninka la dilay u tari mahayo u tari mahayo awlaadiisa u tari mayso asagii asagii asagii ilayin ilaahiisa u baahan waa gacanta garan baa dishay maslaxa iyo fadhi in laga wada fadhiistaa la rabay arrinta kana hadda dhowr goor baa waawaytala yimid waxba waa ka qabsoomi waaweyn dhowr goor baa waa laga fadhiistay baa lagu yiri waxba waa ka qabsoomi waaweyn haddee baadil bay ku bilaabatay baadil bayna ku dhammaatay haddee odayaasha iyo dadka inay kacaan oo kii hore la soo qabto ximana soo qabto oo labadii wilba laysu keeno oo ogcaasudhiglaa ah oo jinigarowgaca laysu keeno saas baa ficnaa lahayd xaajada ku dhan lagu wadaxdo saas baa ku talinaha aniga
inkastoo beeshu ay deegaano badan ay degto oo waqooyiga galgaduud dhaca haddana dhibaatada meesha ugu badan ay ka jirto oo dilalkan ay kusoo lallaabanayaan waa caabud waaq waa hal deegaan maxay kula tahay in arrintan ay soo celcelinayso maxaa loo sababayn karaa dilalka qabiilka ku salaysan caabud waaq inay joogto ka noqdaan
waxay ku noqonayaan waa maamul la-aan iyo maamul baan jirin maamul baan jirin dowlad baan jirin odayaashayda baan wada soconin oo khilaaf alla ku dhex tumo naftigoodii oo balaayo kor u qaatay oyaashii naftigoodii nabadoonadii sumadoonadii yacni dadka hogaamiyaasha u ahaa ayagii baan isu imaan karin ayagii baan yaa- yaan fadhi isugu imaan karin hawliyo talo kuma siin karin waana socotaa habeenwadana waa dhacaysaa maamadana waa dhacaysaa waana la arkaaya wax wax ka qaban karaan ma jiraan haddaan maamul la jirin oo maamul wax qaban ayaa jirin maamul wax qaban ayaa jirin ciidanwiyada arag oo maricaanasna ku oo yacni tawa- tala ka wada gaaraya qal arag afka ayaa keenaysa nimankaada reesa cusub malamaanaya aad aad u ammaanaya maankii dhihiid oo macalinkii nimankii dhisi diray waadka qabanay bay yidhaaheen sharcigaana waa ku jirayna waa raga bay islaama wada socda oo tala kuwasiisa weye haddii qof baan u arkaa waraale waxaan u arkaa kiisla arala siyaanayaysiin maamula jirin saasaa kuskarayaysa yeeshii dhax banaan yihiin mafarlayihiin nabadoon gurxan oo lakii u warramayey haatanna waa xubnihii barnaamijkii aan ku hormaro xubintii isboortiga cabdiraxmaan yamani ayaa inoo diyaariyey
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa champion leaga heerka gruubyada ayaa la ciyaaray gruub e waxaa morocco ay ku badisay saddex iyo everseska moscow ayay uga badisay halka tottenhamna ay guuldarro kala kulantay nadiga bayer leverkusen oo gurigooda tottenham ayaa lagu ciyaarayay gruub efna nadiga brusia dertimud iyo hal yeber waxay uga badiyeen nadiga sport lisbon lagu magacaabo halka real madrid ay saddex iyo saddex la gashay nadiga liga warsow lagu magacaabo guuldaro waxaa ka badbaadiyey kooxda real ciyaaryahan mete crovich kaasi oo qaybihii ugu dambeeyey ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda real madrid gruub jina copenhagen iyo leicester city waxay ku kala baxeen eber iyo eber halka boorto ay hal iyo eber uga badisay naadiga club brugge gruub hejna yuventus iyo leon hal iyo hal ayay ku kala baxeen halka naadiga zavelia ay afar iyo eber uga badisay naadiga daimono zergeb lagu magacaabo dhanka suuqa kala iibsigana kooxda crystal palace ee sel harti ku ciyaarta ayaa doonaysa ciyaaryahan ivanovic inay ka dhigto ciyaaryahanka bisha janawari ugu horeeya manchester city iyo barcelona ayaa ku dagaalamaya saxiixa yerni menah ciyaaryahanka lagu magacaabo kaasi oo labiyo labaatan sano jira inkastoo qiimihiisa uusan haatan weli qaali noqonin tababaraha kooxda chelsea antonio conte waxa uu doonayaa in ciyaaryahan sesco fabrigas uu qaab dayna bisha janawari ku baxo hadiiba uu tegayo labada milan ayaa doonaya ciyaaryahankan david moyes tababarihii hore ee kooxaha everton manchester united iyo real sociedad ayaa haatan waxaa la sheegayaa inuu doonayo qabashada nadiga sunderland kuwaasi oo haatan weli aan guul gaarin tan iyo bilaabashada horyaalka ingiriiska yuventusna waxay doonaysaa ciyaaryahan lukaku inay bisha janawari ka dhigto ciyaaryahanka ugu horeeya ee kooxdaasi yuva la soo wareegi doonto maria madrezig ayaa lagu wadaa in weerarka uu la xoojiyo ciyaaryahankan tababare murino ayaa doonaya qandaraas cusub in laga saxo ciyaaryahan jeze landergard kuwaasi oo ka mid ah da'yarta kooxdaasi haatan qaybta sare ka ciyaarta ciyaaryahankan ayaa haatan waxa uu ku jiraa qaab ciyaareed wanaagsan afar sano oo dheeri ayuu doonayaa inuu ka saxo isla murino ayaa konton milyan ku doonaya daafaca kooxda atletico madrid jose genis lagu magacaabo balse tababaraha kooxda atletico madrid diego zemon ayaa doonaya inuu ciyaaryahankan sii haysto
haatanna waa xubintii wargeysyada iyo xuseen cabdi jimcaale madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormado wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda isis ay gabaad ka dhiganayaan shacabka magaalada moosil hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada daacish ay afduubteen tobannaan kun oo rag haween iyo carruur isugu jira deegaanada ku wareegsan magaalada moosil iyagoo u isticmaalaya sida gabaadka oo kale goobaha istaraatiijiga ah ee magaaladaasi kooxda isil ayaa waxaa la sheegay inay dileen ugu yaraan laba boqol soddon iyo laba qof maalmo ka hor kuwaasoo ay ku jiraan boqol iyo sagaashan ciidamadii hore ee waddanka ciraaq ah iyo afartan iyo laba qof oo dadka rayidka ah kuwaasoo diiday in ay fuliyaan amarkooda sida wargeyska uu qoray sayid kufarniyaan xuseen wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in isil ay isticmaalayaan istaraatiijiyad fulaynimo ah iyagoo u isticmaalaya joogitaanka dadka rayidka ah meelaha qaarkood si ay gabaad uga dhigtaan howlgallada ciidamada waddanka ciraaq ka wada dhulkaasi isticmaalka gabaadka ee dadka rayidka ah ayaa mamnuuc ka ah sharciga caalamiga ah sida uu sheegay zayd al xuseyn wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka markanna waa wargeyska washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku hadlay f b i-da oo baaritaan cusub ku bilowday iimaylada musharaxa hillary clinton booliska federaalka ee waddanka maraykanka ee f b i ayaa bilaabay baaritaan cusub kadib markii ay heleen xog cusub oo la xidhiirta iimailka musharaxa madaxweynaha waddanka maraykanka hillary clinton xilli doorashada madaxweynaha ay ka harsan tahay maalmo keliya iyadoo malaayiin qof oo kalena ay codkoodii dhiibteen agaasimaha hay-adda f b i-da ee dalka maraykanka james comi oo wargeysku soo xigtay ayaa waxa uu warqad u diray komishinada aqalka koongareeska ee waddanka maraykanka oo uu la socodsiinayo xogtan cusub master comi ayaa waxa uu sheegay in aysan garanaynin muddada ay qaadan doonto baaritaanka waxaase uu sheegay in ay yihiin kuwo micno u leh dhacdada seerfarka gaarka ah ee hillary ay isticmaashay wargeyska ayaa waxa uu sheegayaa in xog cusub ay f b i-du heshay taasoo laga helay haweenayda la yidhaahdo huma abadin oo gacanyaro u ahayd hillary clinton arrintan ayaa waxaa ka faa'iidaystay oo ay u noqotay mid uu si weyn ugu farxay ninka la tartamaya hillary clinton oo rajadiisu ahayd mid ka hoosaysa tan hillary clinton waxaana uu ku tilmaamay fadeexaddii ugu weyneed ee qarniga ee la mid ah tii watergate ee toddobaatameeyadii waxaana uu dalbaday in tartanka laga saaray hillary clinton xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijka saaka ee dunidan akhyaare waa naga intaasna uga toolmaana ayaa ka soo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada garowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteena intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabadgelyo